gudoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geed qorow oo ay weheliyaan taliyaha ciidamada hiir walaale jabuuti iyo saraakiisha ciidanka xooga dalka ayaa gaaray deegaanka ceel mire ayaa biidhaamin iyo daawo gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanka ceel cali mire waa kuwaan qaar ka mid ah dadka reer guraaga ah kana soo roob raacay deegaano kala duwan dadka deegaanka ayaa maamulka caasimada ciidamada dowladda iyo kuwa hiil walaale jabuuti ugu mahadceliyey gurmadka ay u sameeyeen bacaha iyo alaabta dhan waa isaga isaga warwareega ayaa waa lagula soo siyaaroo dad wada marasoo wada oomanoo wada raaco biskiisu beeraha loo gaariya haddii wax loo tara annagu dadkaadu aan banoodmaha loogu yimi beerahaana iska yaabiyaan wallahi inaad been waar kuwa ina dabsan shalay galanku waa laha warbeega iyo biyaan ka dhaanso ya sideetan dollar aan ku shubnaa anugu beegay soomaamaanka muslimkii ugu yimaadiy annaguna waa cabi hadda dadka haddaad ka tari kartaa nagu xugtara kale ilaahay yaa haddana ilaahay kariinkaa wuxuu ku keenay aadana ma fujin kara waxa laga fujiya ilaahu aduu nasiib marka hoogaad marka labaad waxaan ka mahad celinaynaa nimankiina ama jabuutiya ama gobolada soomaaliya oo noo soo gudbaday mukusha aad noo keenteen mahad baan kaga celin waxaan haddana idinku sii celinaynaa waxa aan u baahannahay aad bay ugu baasaaka ilaahay baasa baahida tiri kara adina aad bini-aadinaa tihin wax ma heli kartaa laakiin inaad noo shafaadaan baan rabnaa inaad noo rafaadaan baan rabnaa keena waa ku shugan dhawaa wey haddii haddeer madaxa noo keena xataa ma qaybsan dhaqaale dad baa keena waxma qaybsan montoor waan u baahan nahay biyaha kuleelkooda aad uga deg waxa adiga aad ugu hadlayn kartaana waxaa laga arkaa meeshaas cadowga yaa xidhnaahe war waa la soo socdaa hey idaataa midda soomaaliyeed ha ahaato mar leyla inta aragto waa la arka waxaase adinkaga codsanaynaa yaro naloo raadso badar nagaloo raadso warka waa la qeexaa badar nagaloo raadso biyo nagaloo raadso biyaa matoor lahayn salmale biyihiina kaligoona baabuurka lagu keenaa waa lagu shubaa xubintii waxaa lagu shuba biyihii shalay ahay xabaddu meeshay ku dhacday dhulbaa marka liyeysa dhinaca kale waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha degmada dhuusamareeb cabdiraxmaan cali maxamed geed qorow ayaa waxa uu bulshada uga baaqay in ay garab taagan yihiin dowladda ayna wax ka qaban doonaan cabashooyinka iyo sidoo kale baahiyaha ay qabaan dadkii marka biyihii iyo lacaga iyo raashinkii iyo lacaga iyo xoolihii u gudbaynin ayaa isku haysta dhibaatadaas waxaan rabaa inaan halkaa uga dhawaaqo inay jirto emergency ah in hay-adaha samafalka oo wax bixi jiray iyo dowladda soomaaliyeed iyo dadka diyaasbarada ama dalka gudihiisa jooga oo ilaahay waxsiiyo dadkaan dhamashay ama deegaankan wax ka degan amase u maqan ama islaamnimada ku taqanaya inay dadkaan wax la soo gaaraan iyo dadka ku dhacda